aada iyo aad arrin u qaab daran ayaa ka jirto laga bilaabo muxuu ahaa calamada markan xaggaas loo dhaafo ilaa ay aad ka tagto muxuu ahaa doonaha shabaab uu leeyahay dhulkii dowladda ay lahayd ayaa waxaa waayo cabsi weyn iyo khalkhal ka jira waxdana waa ciidamadii la yidhi difaaca dalka aada iyo aad ba arrintaas ay noo taabatay de meeshaas waxaa degan ciidamada degan hadday ayaga qaban waayeen de waxaa waayo inay ayaga yihiin oo dad ayaga ka mid ah inay yihiin baa dhacaysa waayo hoostan haddii wax lagu hadlaynayo waxba qaban waayo gabdo lagu kursanaayo baabuurta lagu dhacaayo oo baabuurta lagu gubaayo baabuurta marmara ayaga ciidamada gudbiyaan yaa baabuurta markay dhaqaaqdo gaarigii lug ka bajarto uma istaagaan way ku tagaan markay ka tagaan waa la gubayaa gaarigii maxaa dabaa la qabansiinaya ilaa laga tago dhulka shabaabka waxaa waaye shacabka ma haystaan amni ma haystaan marka dadkaasi waa dad la dagaalamayo dawladda la dagaalamaayo waayo shacabka iyo dawladda inay isku diraan rabaan waayo waxayna haystaan reeskii dawladday haystaan waa qalabkii militariga haystaan gaariga markuu dhaqaaqo oo kontaroolka ayaga ay dhigtaan oo ka tago la ogaadana gabdha saari mooto ka daba qaadanayaan markaas hisinta hilaxiyaan gabdhaha saabinaya maalin bishii sagaalkeedii koob iyo toban gabdhood ayay fara xumeeyeen ramadaanta inta ku jira sagaal iyo toban gabdhooda la marayaa hadda warar aan sugeyn hataa waxaa la sheegaya in baabuur gabdho aysan saarnayn layihi noqo gabdho soo qada di kalena idinkaa muxua si gabdha loo isticmaala leeyahay meeshaas wax xun baa ka socdo una baahan in muxuuha dawladda iyo ummadda soomaaliyeed muslimiinta ay usoo jeestaan laiska qabto dadka ayaga bagafayaasha qoomulmuudka oo meeshaas jooga in laga qabto